bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylah ka dhabaada qodobada warka ee idaacadda warsan hamiignimadan yaasiin hayta madawiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee dhalinyarada ka jaran al-shabaab ankabaaqa intiyoon isdhiibaan dowladda kulan su-aalo la kuweydiya ay wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geeka ku dhihi magaalada baydhabo gudoomiyaha gobolka banaadir ee xildhibaano oo ku shiran abaaro guddiga doorashooyinka galmudug oo la magacaabiyey madawiinaha maamulka hirshabelle way buusa haragu ku jaray jidad farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre oo iska afgarada inti walbalanku bedelna wasiiradii cusub ee dhowaan laha magacaabiyey dowladda soomaaliya oo sheegtay intii qaadasa dagaalku dhan ee ururka al-shabaab qodobada banaanka ee idaacadda warsanka miignimadan singhaytan wayba ku mid aha shaqaalo gargaaro oo lakadiri koonfurta suudaan iyo tobanaan kun oo reer yemani oo dalbadeen in dagaalkun la afjaro baraf dadka dili dalka jabaan dagaalyahanada suuriya oo daaciish ku qobsideen garoonka indhow ee raqa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale hamiin fayla dhegaystayaal hamiignimo isniinow talaadana galaasa taariikhdan iyo ka beeganta labaataiyo toddobada bilo saddexaad lamada kun tumi iyo toddobada warkii oo fidsan madawiinaha maamulka koonfur galbeed iyo dhalinyarada ka jaran al-shabaab anka baaqi intiyoon isdhiiban dowladda faahfaahinta warku weyning haye faysal laayo xuseen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif hasnoo sheegeed iyo weliba usaama hanjidi ciidamada booliska gaalka koonfur galbeed ciidamada dowladda dhexe haana naftiyay maajo ee u huraan dalku intay ku difaacan al-shabaaba saasoo kale madaxweynaha ayaa baaqanday dhalinyarada ka jarta al-shabaab intiyoon isdhiban dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
marka geesiin weli ka shaqay ahaayna runtii naftooda huryaa ee runtii weli ka shaqay ahaayna iyago waliba baahanayeen odta siilaaday hayse ka shaqay ahaay runtii iyadan kamaadnagaana walbadana ku bedeleen haddana runtii haddana way barajeeyen inayla fahmo caalamka inayla fahmo ciidamadaasi garab la siiy degmooyinka iyo gobolladana dhamoona saas oo kalen dhibaatarna shabeellada hoose runtii dhibaatana ahayd ciidamadaas in nintabarni suurgalo ayti laakiin insha allah hadduu nin tababar waqti dhow ciidamadaas bilaaban doona waa nool tababaro doona qowla tababaron waliba aaminsana degmooyinka nadiifiin doona haan dowladiidka walinka baaqane dhalinyarada yaryar oo la qaladi darjo idaljo darjo inoonkooyaan duurmaka jargarayoona dhibaatada silaku baafaday dadka jidita mignamika geliwaa dhibaatayo geli inay isku dhaafaan haan oo duurkan iku kooyay wadamada kale waa duminkuudiin dhibaato wada kooyeen haanasheen way badanamahayn oo bahan fikishu fikirun maanfaca u mahe marka haddii gacmoon isqobsanaano dhibadaas ka shaqaynaa walanotaabawanayna leedhin karna horleewada weliba aaminsana fikirkan liitarsama horumara helo korna horumarkaas hadduukii madaxweyneha buuse ka sheegay xilli su-aalo la kuweydiya walyaaweyn qabsoomi maamulka koonfur galbeed soomaaliya kulan su-aalo la kuweydiiyay wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo geek wayba ku dhiyay magaalada baydhabo xasan cali daawuud iyo warkuunin haya kulanka lankamaga daray la xisaabtanka mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo maybageeka galay maalintiis lamaad kulanka iyo maybaha ku dhiib galana dhammaan qiibo shishay duun ee bulshaweynta rogan magaalada tan baydhabo kulanka yamiba su-aalo laka weydiyaayey wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka xanaanada xoolaha wasiirada yabamameele ka jeediyana khudbado shishay duwan ayay ku ka hadlaayeen walaqabadka wasaaradayo ku eeyeyn mas-uuliyiinta mayba aan ka horaantii meelaasoy khudbad ka jeediyey wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane midoobe nuunow maxamed
may baa ka qayb qaahatay wasaaradda tallaalka xoolo la tallaalo sida soo ogtiin xoolo cudurada ka tallaalee isla markaasna haddii cudur xalay helana walka daaweeye shaqooyinka ankawiin oo wasaaradda qobadaas dhanka xoolo yaa ka mid ah tin duruufta geeka jarta xoolahayna belid autism ka nool meelo ka noolinka saasaan fursad an hala farta wasaaradda in hoolaasayto maydhahdees yeedaha booqata oo kormeerta oo hurida caafimaadko idan adag saas daraaddeed may jaraanaa hay-ada yay jiraan oo injooyi ah oo lokale ama wadani ah oo maaragtay xirfadleyda sayto isaga usiti ah oo ka shaqeeyaan hoodaa sayto hay-adaha sayto unoo kaaladaana yaa runtii may kala qeyb galnay hoolada sayto daaweyntiyo iyo tallaalsho maybaa kala usuunimay laasoyti wasaaradiis warqodeed ku ka hadalay waanaan ka hambaliyey shacabweynaga degan deegaanada koonfur galbeed wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan use oona sheegay ini toddobaadkan gudaagii use hawada xagala doona telefishinkii dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaraddu waxay hirgelisay xarun ay ku shaqayso oo xafiis u ah oo ay wasaaradda ku shaqayso oo ay u dhamaystiran yihiin qalabkeeda wixii markaan aan isleenahay baahida maanta taagan waa laga bixi karaya sidoo kale wasaaraddu waxay hirgelisay soona nooleysay fanka iyo suugaanta reer koonfur galbeed soomaaliya waxay dib u curisay ama dib u kicisay kooxdii la oran jiray arladi band oo aan ognahay in abwaano fara badan oo reer koonfur galbeed soomaaliya hore usoo aas-aaseen hase yeeshee ay suurtageli weyday in inta la yegleelo ay dib isu aruursadaan inta dhimato mooyaane inta kalena loo raadiyo goobo ay dadka ku wacyigeliyaan wasaaraddu waxay goordhow ilaahay idinkii maalmo ay naga aadan yihiin ay furi doontaa haddii ilaahay qadaro hawadana soo geli doono t v-ga dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo qalabkiisu uu u dhan yahay oo yaallo haatan xarunta kumeelgaarka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya maybadhinaga kala usuunimay laasoyti khudbad ka jeediyey wasiirka shaqada iyo shaqaalaha shir oo magxaday sharcigii erjinoolow iyaga sharcigaas waa sharciga shaqaalaha dowladda federaalka marka sharcigaas bacdamaa shuruuc kale lahaya dalka sharcigaas ka dhagamaanay isagii waxoogaa hadda dibbaxadeen algasoobi kolle weli ka ogaanay in la hordhigo golaha wasiirada dowladda federaalka marka dambana iyo gurdo golaha baarlamanka markii golaha baarlamanka sharciyaan intan si toos ah dhaqan gala weli kale wasaaraddan iska dhiintay shaqa abuur badan iska dhiintay wasaaraddan mathalan weliba in iska mashquulinay in dhalinyarada koonfur galbeed lala baray ee haddina ka dhamaado hirbado iyo intay saxaranaha ka dhamaadaan xabsiga dalka buu in la hal shaqo abuur ya iid iskama shugulini wala iska daynay inta hay-adaha samafalka iyo wxiida iyo wasaaradaha dowladda oo ka shaqeeyaan koonfur galbeed haddii shaqaalahan baahadan in hal sheegaan khudbadooyin sho ku dib yamaba mas-uuliyiinta meelaasoyla ka weydiiyey su-aalooyin shishay duwan oo ku turjumayaan walqododka iyo walyaabaga in ku qorshaysan sanadadan u hatalaka jara kulunkan yamayba socdo doone muddo shan maalmood ay uso hayay geeka maalintii lamaad mayba la sugahayay ini dhammaanba mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo la xisaabtama doonaan bulshadu ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ee xildhibaanada oo geeka ku shiran abaaro axmed cabdi cali iyo warkun faahfaahintiis ningaaya aqalka dowladda hoose ee xamar xalay waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay sidii gurmad deg deg ah loo gaarsiin lahaa dadka kusoo barakacay magaalada muqdisho iyo sidii looga warqabi lahaa dadkaasi shirka ayaa waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha gobolka banaadir waxaana goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir iyo qaar ka mid a gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir sidoo kale shirka waxaa looga hadlay sidii maamulka gobolka banaadir uu mar walba ugu warqabi lahaa dadka maalinba maalinta ka dambeysa kusoo barakacaya magaalada muqdisho sidoo kale shirka waxaa xildhibaanada qaranka looga warbixiyey howlaha gurmadka uu wado maamulka gobolka banaadir iyo tirada dadka kusoo barakacay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa shirka kadib warbaahinta u sheegeen gudoomiyaha gobolka banaadir uu amar ku bixiyey in la dhiso xidhooyin waaweyn oo la dejiyo barakacyaasha cusub waxaa maalin caawa ka soo qayb galay ku dhowaad toban xildhibaan oo xildhibaanada qaranka soomaaliyeed ka mid ah toddobiyo tobanka degmo maamulka sare ee gobolka banaadir uu gudoomiye gobolka hogaaminayo waxyaabaha caawa guud ahaan laga hadlaayay waxay ahayd arrinta gurmadka abaar ah taasoo ah oo maraysa xaalad aad iyo aad khatar u ah oo baahi loo dhimanayo oo oon loo dhimanayo oo waxa waaye caafimaad daro loo dhimanayo waxaa amar lagu bixiyey sida saakaba maayarka caasimadda uu kormeeray saddex goobood in uu gobolka banaadir dhiso oo degmada kaxda iyo deegaanka garasbaaley iyo daynile intaba ku taalla oo la dejiyo dadka barakacayaasha cusub la dejiyo taas qodob bay ahayd sidoo kale waxyaabaha laga hadla waxaa ka mid ahaa ee in xero la helo caafimaadka iyo quudinta ilmaha raashinka la kariyo intiisa badan waa dadka waaweyn ilmihii yaraay bay calooshu barran tahay ee, hooyo baad arkaysaa lix carruura wadata lixdaba barran tahay waa nafaqadarro guddoomiyaha gobolku ilaahay khayr ha siiye wuxuu amar ku bixiyey in la nafaqeeyo ilmaha da'da yar la nafaqeeyo iyana waxyaabihii aadkii aad ee, looga hadla bay ka mid ahayd ee, tirada barakacayaasha tirakoobkii rasmiga ah ee khamiisa la sameeyey shan iyo toban kun iyo boqol buu ahaa maalin walbana waa la iimanayaa celcelis qiyaastii waa labaatan kun oo dad barakacayaal soomaaliya ayaa xamar ku soo barakacay iyana waxyaabaha caawa aad looga hadla bay ka mid ahayd qaabka loo xakamay karo guddiga doorashooyinka galmudug oo la magacaabay shukri ismaaciil iyo nin hayta qodobka magaalada cadaado oo xarunka meelgaaran ee maamul goboleedka galmudug iyo geegway baa kulun ku weeldhaday xildhibaanada baarlamaanka galmudug xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka galmudug ee handuuse dareeri kulinsho way baa la horsheenay guddigii doorashada madawiinaga oo horeen dhisanayeen islamarkaana lagu bedeli xubno qaara guddigan yaweyba uusuga koobanya tum iseda xubnood kaasoo ogolaadeen baarlamaanka maamul goboleedka galmudug siyo unguudan waajibaad joogka eedan doorashada madaxtinimo maamul goboleedka galmudug gudoomiga baarlamaanka maamul goboleedka galmudug cali gacal casir oo la hadalay warbaahinta iyo guddigan ku dalbaday intiyo shaqadiyo gudagalan iyo oo ku faa-iidaysadayeen waqtiga gaaban oy haysadaan saas oo kale cali gacal casir gudoomiga baarlamaanka maamul goboleedka galmudug iyo buus sheegay muhiim antiya ata galmudug antiya hella hogaamiye fayla maadaama hadda deegaanada galmudug iyo ku jaraan xaalada adaga maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo todobo bishii saddexaad labada kun iyo toddobiyo tobanka in uu fadhiistay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug islamarkaasna la hor keenay guddigii doorashada oo hore u dhisnaay iyo xibno laga bedelay lagu yeeriyey hortooda maantana halka kan waxaa fadhiya guddigii isaga ahaa oo diyaar u ah in ay gutaan waajibaadkoodii doorasho ee horyaalla dowlad goboleedka galmudug wakhtiyada kooban oo nagu soo fool leh oo ay ka dhiman tahay muddada kooban oo yar guddiganina waxa uu ka kooban yahay saddex iyo toban xibnood oo baarlamanku uu isla ogolaaday waxaan rabnaa in hawshooda iyagana ay hore u galaan waajibaadkooda ay gutaan iyagoo ka faa'iidaysanaya wakhtiyada gaaban ee horyaalla iyo shaqada tirada badan ee runtii la rabo in caway iyo maalin loo soo jeedo oo ay gutaan maaragtay hawsha adeega badanne hawsha loo diray runtii ma aha hawl sahlan ma aha waa masiir ummadeed waaye masiirka ummadeedna waa wuxuu keenayaa waajibaad badan ayuu saarayaa cidda u shaqaynaysa doorashada madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ee la ka go-aamiyey intiya dhiida tumanka abriil kureed kulun iyo ku weeldhadan xildhibaanada baarlamaanka cadaada weybana hadda dareere diyaar garowgii ka eedanaye sidii la handhisi lahay madaxweynaha maamul goboleedka galmuduga madaxweynaha maamulka hirshabeelle weyba uu saxragu ku jaray jidad faahfaahinta walkum way baninhaye bashiir cali cusmaan madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble ayaa xariga ka jaray waddo muhiim u ah isocodka gaadiidkai dadweynaha oo dhex marta magaalada beledweyne munaasabadda xariga loogu jaray waddada ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan-ka degmada beledweyne ugu horreyntii waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in waddadan ay muddo dheer ugu dambaysay wax dayactir ah hadda aan u cabirno lama garanayo marka qofkaan horu ah may ahaan jirtay nineteen thirty eight ayaa talyaanka soo wadoa ka bacdi cid ninka marisa ma jirto waxaa ku soo xegay oo waddada ninka mariyey dowlad goboleedka u sameeya intaan ka bilownay waxayna ku dhammaataa guudaweyn waan jeclayn inaan sii fidinno laakiin awoodda aan u leenahay aksasayska macnaha aan u helnayaa fursadeenna intaasay leekaatay waxaan rabnaa mudana madaxweyne inaad xarigga nooga jirtaan waddadaas wixii kaloo aan qabsan karaynana waa qabsanayna insha alla madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shacabka iyo maamulka gobolka hiiraan ay tahay in lagu ammaano waxqabadkooda maadaama in muddo ah ay ka shaqaynayeen waddadan marka ugu horreysa horta xarigga waa ka jaraya runtii waxaa wax aad iyo aad loogu farxaa dadaalka iyo nafsida maamulka gobolka hiiraan uu muujiyey iyo dadka ku dhaqan daladweyne ee ama ganacsata leh ama muxuu ahaa baabuurley ah ama dadii ka qayb qaadatay hawsha waxay xaqiiq u tahay waxa ay dadku qabsan karaan in muxuu ahaa waddadaanu hadda waa waddadii suuqa dhex maraysay waxaan qiyaasi karaa runtii culayska farax badan leh ee intii dayactirkeeda iso ee bulshada ku haysay waxaan qiyaasi karnaa haddana faa'iidada ay bulshadu ka helayso hadda oo la dayacsan runtii reer beledweyne guud ahaan iyo maamulka gobolka iyo midka heer degmo intaba iyo intii ka qayb qaadata waddadii dheereedna waddooyinka waaweyn ayaa ummadaha qaar ay iskaa wax u qabta ku dhisteen waddooyinka adduunka la yaqaano ee caamka ah asalkooda taariikhaha dawladaha waaweyn aad arkaysaa iskaa wax u qabtay horta meel ku tageen insha allahu tacaala reer beledweyne hawshaan ay u dhaqaaqeen inay sii wadaan sii xoojiyaan magaalada gebigeeda inay waddooyin ka dhigtaan ayaa loo baahan suuqyada xaafadaha waddooyinka maraya kulli inaan sugno in annaga naloo yimaado oo intii naloo sameeyo wax macnaa ma samaynayso caradiina waa haysannaa dhagaxiina waa haysannaa xooggiina waa haysannaa waxa laga dhibano waa shamiintadu ama laami laamiga ama shamiintada ana dawladda dhulkeeda iyo cashuurta la qaadaya in laga dhammaystiro laakiin magaalada guud ahaanteedaba in laami laga wada dhigaa waa wax suuragala sheekh cabdullahi cusmaan radio warsan barsweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre oo isku afgaradeen inti walbalanku bedelna wasiiradii cusbaaye madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre ayaa xalay xarunta madaxtooyada ku kulmeen inta badan golo wasiirada ee magacaabeen dhiniyada ay isku waraysadeen ay diideen oo xildhibaanada qaarsho iyo kakooyeen jidadka langmarow magacaabo ku galo wasiirada ee xukuumadda ee sidanka habboon elan falnaga kore boqol ishan oo xildhibaanada ee guddoomiyaha baarlamaanka ee gudbiyaan in ra-iisul wasaarega soomaaliya uusa dibnkanaga magacaabista golo wasiiradii oo gacan doodeen in magacaabistaasan ka salaysnayn nidaam awood qaybsi ee ee beelo ee afar dhibiisan shan xildhibaanadii wayo sheegeen in yusad buryowlan sameeyay beelo qaar meelahan kaleeb iyo ku qadeen sidaas daraadyan iyo dalbadaayeen ka hor inti baarlamaanka lan horgeyna in dib lanka nagada golo wasiirada tana way ballan fasirday in madaxweyne farmaajo iyo khayre in la dhayeelsado karo hagardaamadu hujuumka ku fulahaya xildhibaanada islamarkaasna iyo xasarada siyaasadeed ee si buuda hangeliyahayan golo wasiirada ee magacaabisyo xilo afartiisa kumida wasiirada iyo in xildhibaanaho xildhibaano idriis cabdi dhaktar oo kumida xildhibaanada kubiya diidan golo wasiirada cusub yashe intii habadayaan in xildhibaanada saluugsan wasiirada magacaabistyo sodo ikoti bilun yahayti markii ra-iisul wasaare khayre lanqabadiintiisu inkama dambeyntii isu golashay wasiiro ka horsheenay xildhibaanada baarlamaanka cusub dowladda soomaaliya ayaa sheegtay intii qaadasa dagaal ku dhan ee ururka al-shabaab cabdulaahi nuur aadan iyo warkun faahfaahinta isniinhaya iyo muddooyinkii dambeeyey iyo sii hoogeysidaayeen weerarada al-shabaab iyo ku jeysidaayeen magaalada muqdisho iyo weliba magaalooyinka kale ee dalka soomaaliya ayaa arrintaas waliba ku hadalay dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa sheegay in dowladda soomaaliya iyo sidanka dhaqsiha badan ka qaada doonta dagaal bileerin oo ku dhina ee al-shabaab walina uuse sheegay in dagaalka iyo kulukaalada doonaan amisom dhiniyada taageerada dowladda soomaaliya iyo weliba shacabka soomaaliyeed oo uuse sheegay in muddooyinkii danba dhibaatooyin badan iyo kulakulmaayeen al-shabaab ummadda soomaaliyeed iyadoo iskaashanaysa dowladdeeda kaashanaysa caalamka kaashanaysa waxaan u diyaargaroobaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo in aan runtii soo afjarno dagaalkan annagoo ugu baaqeenna mar walbana mar walbana maxaan ku idhaahdaa bannaanka soo dhigayna oo caddaynayna in ay ka tanaasulaan dagaalka ay shacabka soomaaliya kula jiraan inay ka tanaasulaan ka tanaasulaan hubka ay dhigaan maxaan ku dhahdaa yaan yaan mar walba ku baaqnaa haddana waa ugu baaqaynaa maxaa yeelay waxay u kala baxaan shabaabka kuwa runtii u adeega qwada shisheeye iyo dad la khalday oo fara badan oo soomaaliyeed oo la khalday marka dadka la khalday waxaan leenahay shacabkiina iyo dadkiina halaynina diintiina meel ha uga dhicina hadalkan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba uu ka eedeeya xilad deegaana iyo weliba degmooyin ku tirsan gobollada dalka soomaaliya iyo maamulayaan al-shabaab dhegaystayaal meelo warkaasiinku kuwayahay idaacadda watson ee magaalada baydhabo qaalo gargaarka ee laga dilay koonfurta suudaan qaramada midoobey ee dhalay cididilkii lito qof oo lanjeys qaramada midoobeeya dhaleeceday dilkii lito qof oo shaqaalo gargaarka ahay ee laka dili dalka south suudan shaqaaluhun iyo wayba yoon socdaan dhiniga bariga ee dalkiiyo ono ku bahayeen caasimada jubba ee kasii jeedan magaalada bayrbo maalintii sabtida oo weerarka gaadmada hayti laka dili waa tiradii inka badanaya ee shaqaalo gargaar ee marshaleedii goob laka wada dilo tan intii bilaabatay colaada south suudan xaalada colaadeed iyo tan qaxootiga koonfurta suudan iyo nagadaas ti irka iska shareerahayte iyo oo dilka lanjaysadii dadkun aana iyo xaaladiyo dhibaatadunka jaraasa isu duubo arrimo gargaarka ee qaramada midoobey ee koonfurta suudan iyo dhacdadunka dambeyntii ka tilmaamay dil foorhum waana intaasee ka dari ingelan aqbalo korno in la weeraro oo la dilo dadka gargaarka fidiyaaya weerar kunya ee kiisadahaad oo lala fiirsadow shaqaalo gargaara ee dalkaas ku shaqeeyaan mudubil gudaashe gudaashe tumi afartii bilun iyo shaqaalo caafimaad iyo dad bukaan eh laka dili kudib markii kolonyo baabuure oo iyo wadan dad rayid eh laka weeraray ee bariga yaarlo ee waqooyiga caasimada jubba qaramada midoobey ee sheeg iyo jaraan dhacdooyin badan oo xabsigilanka taxaawi shaqaalo gargaarkiiyo in la boobo raashinka gargaarka haaye ku dhowaad toddobaata iyo sagaal ku mid ah shaqaalo gargaarkiiyo laka dili koonfurta suudan tan iyo diseembar lamada kun tumii sideedii iyo oo tumii lama kumidana iyo la dili sanad kun tobanaan kun oo reer yemen oo dalbadeen in dagaalka laha afjaro tobanaan kun oo ruux oo hanaska bambahi jidadka caasimada dalka yemen iyo oona ka baaqeen inti laha afjara dagaaladu dalka ku jaran hanas bambaho kumoiba yaha abaabuli jabhadda xootiyiinta haanaso iyo qobsadeen magaalada iyo qaybo badan oo ku mid ee waqooyiga dalka yemen hanas bambahoku iyo magaalada sanca way isu waa ka eeday sanad guuridii lamaad ee faragelinta militariga ee xulufada iyo sacuudiga hogaamiya ee ku dhanka ee dhaqdhaqaaqa xootiyiinta inku badan todoba kun iyo lix boqol oo ruuxyo laka dilay tan io markii uusu dagaalkun bilaawday bilimaase ee lamada kun tomiyo shantii malaayiin muwaadiniin oo ka barakaceen dhibaatadaasay wayna dalkuusa qarka insaaranya intii iska fida macalul eedan baahsan dagaalkun yaan dhexay ciidamada daacadan ee madaxweynaga cabdirabu mansuur haadi iyo haan kale ee xulufada le ee xuutiyiinta xuutiyiinta way taageersiyiin keligiistaligii hore ee cali cabdalla saalax oo lamada kun tumiilitii xilko ku wareejeen haadi kadib markii uuse lamada kun tumii kowtii kudhii kacdoonkii laankugu horjeedi saalax iyo naadir ete iyo fagaaro laka araga oo inaska hanaska bambahowka ah haddii ku qayb galay dagaalka iyo khudbada anjeediyaye faraf dadka dili dalka jabaan inkiiraansiyeed qof oo inaskaga jaraan arday i macalimiin iyo la fahansiiye antiyo ka dhimadeen jabaan kudib markiisu barafa ka dumi waa inay ku qayb gaadayna safar iyo ka seedeeyeen buuro meel indhow magaalada bartamo ee ka taala ee neeso siyeed kun qof oo barafka hoostiis laha ku saari yaan ku muuqano bal astaame oo kumid yihiin taamonololo waana malka dhawaaqna inyo nafta kubati afar kale oo ardayda iyo macalimiinta iniska jaraan iyo luwaasinyo inku badan lixdan ardaya oo kushal dareeraan todobada iskuul ee waqtigan buurto qorsho saarniin ee barafka hoogan leh oo lamada maalmood ee ankada dambeeyay laysku dhiyaay dagaalyahanada suuriya oo daacishka qoobsadeen garoonka ka dhow ee raqa hogaamiyaga mucaaradka ee garabka ku helow maraykanka anas kajarta carabti iyo kurdiyiinta yaa ururka labahay khilaafada islaamka ku qabsadeen garoonka diyaarada ee ka dhow magaalada raqa qabsashadu lan arag e an ya-ato in tallaabo muhiim ah la xiriirta dagaalka daacish lunkusaari magaalada raqa oo ay xarunta unkubiin talaal seelu oo ay afhayeenka hogaamiyaha s d f wayse sheegay inay daacish ay ku saareen garoonka tabqa dagaalkan iyo kurdiyiinta hogaamiyaasiya waya kusii dhawaadahay magaalada inaga hawada iyo wayba ku taageerahaya diyaarada maraykanka ee si kastaba ahaato dadkun yoondooda xuquuqda rayidka yawayo muujiyahayana walaac la xiriira nabadgabowka shacabka ka nool deegaanada laka dagaalamahay ururka korkula dareera ee xaalada suuriya ee fidhisha ee u k iyowayo sheegahayana in duqeymugu xulufada iyo dileen siyatii sagaal qof oo shacab ah isbuucii laha dhaafi oo shaleediya dhagaystiya warwalaay dalkii dibaddaah noo deeraya idaacadda warsan miimnimada isinkula dare intaaninka danyo warkuway baasinjeediya sidanoo zahro sulaymaan makhtaare wayna hasaartay shuka ismaaciil axmed maxamed xuseen fallir bikeni farsamaye tanay kulanto dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu